waa u isticmaalaan usuuliyiintu oo darab khaasa waa u isticmaalaan oo ah darabuliijaad darabuliijaadkaasi nooci awaamirta ahaa iyo manduubaadka iyo waajibaadka ahaa ayuu khaas ku noqonaya haddaba haddii uu sidaa yahay iqtibaaca midka hadda uu isticmaalayaay waa midka dambe oo dalabul iijaadka ah wixii in lala yimaado ah laakiin la imaatankii maadaama aan soo marnay wa tarku ficlin fi saxiixi lmadhabi tarkigu inuu ficil aada la imanaysa iyo fal adiga kaa dhacayo yahay maadaama aan soo marnay nooc dalabka kamida awaamirta ah oo dalabul iijaad lagu darayaa jira waa siyaqul amriga ku amray inaad wax ka tagto dar wadac watruk wakufa iyo erayada lamidka waxay lamid yihiin min xaysu alxukmi marka waxa laleeyahay ma amar baa mise waa nahyi awaamirtay ku jiraan oo nahyu tarki nahyun can ilficli ma aha utruk marka lagu yidhaahdo waxaway dalabu tarki adiga tarki inaad la timaadaa lagaa rabaa wain kaana min xaysu lmacnaa sida kaleba tarki ha noqdo marka adiga tarki baa lagaa dalbay inaad la timaado ee lagaama nahiyin falki inaad samayso nooca uu kugu tusay wey haddaba waxaa la yidhi see lafa loo xagtaa ilkana ku nabad galaan sidaba amarkii labadiisii kii ficilka iijaadulficliga ahaa iyo kii iijaadu tarkiga ahaa taxriifka loogu daraa dalabu tarkigii nahyigii laa tafcalu siiqada ku yimidna looga saaraa taasoo intaasoo dhan iyo amarka tacriifkiisiibuu isku daray oo waxau yidhi huwa amarku iqtidaau ficlin ay dalabu ficlin fal in lagaa dalbaa la yidhaahdaa falkaasoo hayri kaf dalabkaasoo hayri kafi aan ahayn ka tegitaan marka la yidhahdo iqtidaau ficlin fal baa lagaa dalbay waxaa soo galay darabku hadduu calaa wajhi liijaad iyo calaa wajhi tarki hadduu yahay hadduu calaa wajhi tarki yahay buu saaray oo wuxuu yihi hayri kafi aan tarki ahayn darab aan tarki ahayn wixii lagaa dalbay baa la yidhahdaa dalabulficli baa soo haray haddaba dalabu tarkigii qeybtii siyaqul amriga ahaabuu rabaa inuu haddana ka soo saaro oo qeybtii hore soo raaciyo wuxuu yihi kafigaasoo dulla calayhi lagugu tusay oo dulla waa jumladaasi waa sifa lilkaf lagugu tusay laa binaxwi kufi laadii tarkiga faa'iideyn jirtay ay laa tafcashii buu jeedaa laa oo binaxwi kufi gashay laa oo macnaheedu dalabu tarkiga yahay ay siiqadii laa tafcal intaasuu uga jeedaa jumladan laa binaxwi kufi marka waxa uu leeyahay haddii uu wuxuu dalabulficli yahay ee dalabu tarki laa bilaa tafcal lagu tusay aanu ahayn waxalaalay wixii dalaba oo siiqada laa tafcal iyo nahyiga aan ahayne yaa amar la yidhaahdaa haddaba amarkii baa labadaa ku qaybsamay wax dalabkiisu siiqada iijaad xaqiiqi oo daahira la doonayo iyo wax macnihiisu haba noqdo tarki in lagu amray adiga jihada lagaa amray ee lagaaga doonayaay ay tahay calaa jihati iijaadi tarki annagoo soo maray ku saleynayna inuu soo yiri watarku ficlun fi saxiixi lmadhabi kadib wuxuu yihi hada aladii xudda bihi nafsiyu wamaa calayhi dalla qul lafdiyu waxau galay waxyaabihii madaahibtii ashaacirada iyo ragga lamidka mutakalimiintihii ay qabeen ilan sheekhu raggii asxaabtiisa ahaa ee ashaacirada ahaa dariiqoodii ka leexan maayo oo wuxuu yihi tacriifka aan idhi waa dalabul iijaad iijaadkaad la imanaysa ama fal daahira ha noqdo ama tarki waxaad iijaadkaad la imanaysa ha noqdee kaa tarkiga oon ahayn kii laa tafcal siiqada nahyiga aan ahayn tacriifkaasi waa tacriifkee waa tacriifu lmri nafsi waxay ku salaysan tahay ilahi subxaana watacaala kalaamkiisu nafsi wey ee kalaamkiisu laysa lahu xuruufun walaa aswaat isla mas'aladaasuna soo celin doonaa baabunahyi markuu tago waana madhabkii ay culamada in badan ka hadleen ee madaahib albatila kamidka ah haddaba laakin maadaama ay yidhaahdeen amarka ilahi subxana watacaala kalaamkiisu waa nafsi sida allahu naxariistay sheekh maxamed macalin laga haya waa nuunu waxay u baahdeen inay kala saaraan kii ilaahay marka la tacriifinayo awaamirtii iyo nawaahidii kasoo baxday iyo markii cibaarada say yidhaahdeen lagu sameeyey cibaaratun can kalaamillahi qur-aanka ay yidhaahdeen cibaaradan dambe tacriifkeeda marka wuxuu yihi haadaa tacriifkaas aladi waa tacriifkii xudda bihi lagu tacriifiyey annafsiyu kalaamka nafsiga ay amru nafsi wamaa calayhi wixii macnahaas dalla kutusana qul waxaa tirahdaa lafdiyun alfaadan cibaara can kalaamillahi ah iyo alfaada dadka kale tanabiga caleyh salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa alamru lafdi baa la yidhahdaa haddaba taasi wax ta'hiiriya saameynoo hadda ay nagu leedahay ma laha laakin waxaa leenahay taqsiimkani waa taqsiim batil ah waana taqsiim ku salaysan masaa'il caqadiya ee mas'ale usuuliya iyo baabkeeda aan ahayn hasaatee ninku waxa uu rumaysnaa meel kasta uu tago kama haro takhasuskii uu lahaana waa jiitaa baab kasta baab kasta iyo mawdic kasta uu tago waa ka hadlaya yidhaahdo wasaxiixu waxaa weeye ilaahi subxana watacaala kalaamkiisa lahu aswaatun wa xuruufun waid naadaa rabuka muusa wuu dhawaaqay dhawaqu haddii aan xaraf iyo sawd lahayn nida laguma yihahdo fi luqati alcarab iyo sida baabka lagaga hadlo kalaamullahi subxaanahu watacaala iyo marka laga hadlayo walaysa cinda julli ladkiyaai shardu culuwin fiihi waisticlaay walaysa maahanin cinda julli ladkiyaai adkiyada usuuliyiinta iyo say u badan yihiin shardu culuwin culuwi sarayn shardigeed fiihi fi lmri shardi maaha iyo wasticlaa-in isa saraysiin iyo isla weynan waxay leeyihiin hay-ada aamirka qofka wax amrayaay inuu ka sareeya ka kale sharaf ama manzilo kaga sareeyaay qasa maaha isticlana qasa maaha oo hadalku qahr iyo adayg inuu ku jiro qasa maaha bal qofka kula siman amar waa la yidhaahdaa wixii uu ku yidhahdaa saa yeel qof kaa hooseeya wuxuu yeelku yidhaahdana amar waa la yidhaahdaa ilaa markii ta'adubka maca allahi laleeyahay maana subxaana watacaala ta'adubkaasoo marka rabbi lala khitaabay subxaana watacaala lagu magacaabay inuu yahay adducaa ilaah waxaa isii adducaa inuu yahay labada arrimood ee la isku khilaafay ayuu sii waayay waxa uu yihi wakhaalafa albaaji bisharti taari washartu daka ra'yun lictizaali واعتذر معا معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين وخالف الباجي باجي وحا وكو خلافي علماء الجمهور اصوليين انت وذكر بشرط التالي كان حيقى شرط جيسا واستعلها لولا شرطية علوي يستعلها اهيد الجمهور الاصوليين انا شرطي كدقن كان سوحي السوكة استعلها باجي باقوة او اصوليين تكو خلافي washartu daaka kan hore culuwiga in la shardiyana ra'yun weeye lictizaali ay nimanka muctasiladu qabaan wactubiraa macan labada shardiba waa la ictibaariyey calaa tawhiinin ay calaa dacfin isagoo qowlkaasi uu daciif yahay lada alqushayriyi ninka la yihahda qushayri iyo wadi talqiini ninka furuucda maalikiyada talqiintooda u saaxiibkaa oo ah alqaadi cabdilwahaabi almaliki waxa uu leeyahay mualifku raximah llahu tacaala jumhuurta usuuliyiinta culuwi iyo isticlaa amarka shardi kama dhigin laakiin waxaa khilaafay abulwalid albaaji waxaana lamida ibn alxaajib oo maalikiye ah raazi iyo aamidi wa shawaafica intaba waxay yidhaahdeen shardu listiclaai waa qasab oo hadduusan calaa jihati listiclaa ahayn oo qahri iyo siiqada amarka aanay ka muuqanin ilan isticluhu waa wax u noqonaya siiqada la adeegsaday waadha marka lagu hadlayay haddaan qalab isla sarayn iyo xaqin wuulaha amarkaas iyo hildo iyo qahri iyo wax lamid aan ka muuqanin waxay yidhahdeen amar lama yidhaahdo ama ha ka yimaado cid kugu leh amar ama yaanu ka imanin nimanka muctasiladana jamhuurta waxay ku khilaafeen inay yidhahdeen culuwi baa shardi ah oo ah inuu xaq u leeyahay inuu amro laakin min almusaawi qof kula siman iyo qof kaa hooseeyaay midna kuma amri karo oo ilmaha yari aabihii ma amri karo qofkuna saaxiibkii ma amri karo waxay yidhahdeen awaamirta usoo kala baxday waxaa la yidhahdaa musaawi hadday tahay ilkimaas codsi baa la yidhahdaa haddii ay tahay min kooxqaaf ka hooseeyana waxaa la yidhahdaa ama su-aal ama ducaa baa la yidhahdaa waxaana jumhuurta waxay daliishadeen labadaa sharti inaynan ahayn inaan min xaysu luga amarku markii siyaqiisa la tacriifinayo aanay ku jirin dilaaladooda marka laga hadlayo dilaalatu talab maadaama uu yahay wax culuwi iyo isticlaa oo qofka kula siman suu ugu hadli karo kakaa sarreeyana ugu hadli karo kakaa hooseeyana ugu hadli karo thaniyan waxay daliishadeen in xataa awaamirtan jaazimada ah cid adiga kaa hooseysa min baab istishaara kuutari ku itlaaqeeda aleed mashhuura macruufa muslimiinta agtooda ay tahay waxay soo daliishadeen beydka loo tiiriya camr bn alcaas radia allahu tacaala canhu inuu mucaawiya ku yihi amartuka amran jaaziman facasaytani wa kana min atawfiiqi qatlu bni haashimi camr bn alcaasi wulaadii ama raggii la talin jiray mucaawiya radia allahu canhu ayuu ahaa waxaydan kama sarraynin waalidna uma ahayn bal mucaawiya ayaa ka sarreeyey oo xawaaridiisa guud iyo ninka ka sarreeya xukumo ahaa maca dalika wuxuu ku yihi amartuka waxaan ku amray amran jaaziman amar jaazimo adag baan ku amray facasaytani waadi caasida waadi diiday wa kaana min atawfiiq waafajinta iyo helelitaanka maslaxada danta waxaa kamid ahaa qatl ibni haashimi ninkaa in la dilo nin mar kadar waysu sameeyey oo mucaawin iska casiya camarna khaarijigu yihi iyo habay leeyihin mar laba haddaba kacdoon sameeyey oo camr u leeyahy hadda rabada ka hor soo kuma dhihin maclushaahidka waxa weye camr bn alcaas baa wuxuu yihi amartuka amran jaaziman marka amar in lagu itlaaqi karo ayuu faa'iideynaya kadib wuu budiya wuxuu yihi walamru fi lficli majaazan wactama tashrika dayni fihi bacd alculamaa itlaaqa lafd alamr ayuu ka hadlayaa waxaan baabulmajaaz dabayaaqadiisa kusoo marnay waxyaabaha majaazka lagu garto inay kamid tahay wamaa qad jumica mukhaalifa alasli majaazan sumica haddii calaa amarkii calaa gayri lqiyaas lagu jamciyo calaamaat lmajaaz inay kamid tahay lagu garto saas darteed ba waxaa la yidhi lafdu lamr waa la itlaaqaa laba labadabana waa loola jeedaa kanaan soo tacriifinay waa loola jeedaa oo wuxuu noqonayaa amarku siday u yidhahdeen usuuliyiintu min cawaarid alfaad alfaad iyo siyaga qawlka ah waxyaabaha sifaadka dara ayuu kamid yahay cawaarid bimacnaa sifaad bay uga jeedaan mar kalena waa la itlaaqaa oo arrin baa looga jeedaa guud ee loogama jeeda amarkii la yaqiinay markii arrin looga jeedaayey ficilka laftiisa iyo falka la sameynayo oon qowl ahayn waa lagu itlaaqi karaa saas darteed labadaba nusuusta waa kusoo aroortay tan dambe haddaba ee afcaasha iyo arrimaha guud lagu itlaaqayaay calaa gayri alqiyaas baa lagu jamciyey oo alamr awaamir haddii lagu jamciyana waa amarka xaqiiqiga alamru bimaa haddii lagu jamciyo umuurna waa calaa gayri alqiyaas marka umuur waxaa lagu iطlaaqaa waxyaabahan qawliga ahayn awaamirtana waa jamacii amarka amr oo qawliga aha saa darteed wuxuu ku leeyahay iطlaaqa fi gayri lqawli lagu iطlaaqaay waa min baabi almajaaz mise waa mid kale wlmru amr fi lficli lagu iطlaaqaay sida qawlihi tacaala washaawirhum fi lmri oo falka inaad rabta aada samaysa kala tasho majaazun wey calaamat lmajaazna waxaa weeye aljamcu gayr alqiyaasi qowl labaad baa jira haddaba wactamaa waxay doorteen bacdu lculamaa culamada qaar kamida tashriika dayni labadooda inuu mushtarak u yahay fiihi fi lamri qolana waxay yidhahdeen majaaz iyo xaqiiqa ma aha waa lafdi mushtaraka lafdi lamr qowlka iyo ficilka labadaba waa lagu itlaaqaa itlaaqaasina calaa wajhi alshtiraaki iyo almushtarak wey qoladan kale laba labadaba way soo waa ku daliishadeen jamhuurtiihi inaan meeshu baabulmushtarak aynan ahayn mar waxay yidhaahdeen calaamadii majaaska waa lagu hayaa oo wamaa qad jumica mukhaalifa alasli majaazan sumica waxay yidhahdeen waxaa kaloo lagu hayaa xaqiiqadiiyo majaaska waxaa lagu kala gartaa wabitabaaduli yura alasiilu alasuulka amar marka la yihahda mutabaadirka ila dihnigu waa qawliga sidaa darteed mushtarak maaha saddex waxay yidhaahdeen alifraad iyo ishtiraak waxaan soo marnay hadday tacaarud iyo dooday ka timaado alifraad baa laga horumarinaya hal macno inuu leeyahay la ishtiraak wacaleyhi waxay yidhahdeen yatarajax inuu yahay majaaz fi lficli kadib munaadimku raxima allahu tacaala mualifku waxa uu gudbay fawaaida laga faa'iidaysanayo amarka oo labada mas'alo ee macruufka ahayd amarku waxaa leeyahay saddexda mas'alo yufiid lwujuub yufiid lfawr yufiid ltakraar saddexdaas ayuu ka hadlay wuxuu yihi wafcalna kalakhari lilwujuubi waqiila lilnadbi aw lmatluubi waqiila lilwujuubi amru rab amru rabbi wa amru man arsalahu lilnadbi wafcal siiqada ifcaal la yidhaahdo ee siyaqu lawaamirka ah lada lakhari culimada say u badan yihiin agtoodaay lilwujuubi wujuub bay usugnaatay oo ficli amarku wujuub buu faa'iideeyaa qaacidada muqararada wujuubka marka uu faa'iideynayo xaala waxaa jirta muttafaqun calayha maran iyo doodii aan ka taagnayn xaaladaasi waa xaalada la yidhaahdo ida xtafat bihi lqaraa-in waxyaaba qaraa-ina hadday ka muuqdaan oo waxaan dalabkan laga dalbay jasmigiisa in looga jeedo inaan ka tegitaankiisu badnaanayn hadday tahay ama khilaafkiisa aan la ogolayn taa khilaaf kama taagna sida shawkani raxmatullahi caleyh iyo keyrkiiba ay soo guuriyeen laakiin waa amarka mujaradka ah can ilqaraa-in kan la ysku hayo maracneedu marka wuxuu noqonayaa haddii qaraa-in wax xoogeeyaan la galay laakiin cinda tajriid iyo maahiyada amarku mawjuub bay faa'idaysaa mise ma faa'idaysa waqiila waxaa la yihi linnadbi nadbiguu faa'iideeyaa aw ilmatluubi waxaa kaloo la yihi qowr saddexaad aw ilmatluubi maanaa mutlaqu talab buu faa'iideeyaa oo wujuub iyo nadbi aan khaas ku ahayn midna gaar khaas ugu ahayn waqiila waxaa layihi lilwujuubi wujuubu amru rabbi rabbi amarkiisa usugnaaday awaamirta qur-aanka iyo rabbi waa wujuub wa amru man arsala cidda uu soo diray amarkeeda nabiga ahna linnadbi ayay usugnaatay halka haddaba amarka mutlaqa la isku hayo mualifku waxa uu keenay arbacata aqwaalin qowlka hore waxay yidhaahdeen lilwujuubi usugnaaday waana qowlkan u tiriijo akharu ahli lcilmi raxmat ullahi calayhim wahuwa sawaabu waxyaabaha loo daliishaday sawaabnimadiisa waxaa kamid a alkitaabu wasunna wallugatu waalcaql ama alkitaabu waxa weye qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim kuwa amarkiisa khilaafaya ay ha ka digtoonaadaan inay fitna ku dhacdo fi dunyaa ama cadaab adduunya lagu cadaabo zayq oo akhir laga leexdo qofkaan saa loo ciqaabayana ciqaabku waa calaamat lwujuub amarkan ilaahi subxaanahu watacaala amar qaraa-in uu kuma darine can amrihi bu yihi waa amarka mutlaqa sunada nabigan alay slam waxaa kamid waxyaabaa loo daliishaday qawluhu calayhi asalaatu wasalaam xadiidkii saxiixa lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa fii riwaayatin cinda kulli wudu haddii aynaan dhibaanan ka baqaynin waan amri lahaa ma wuxuu u amri waayay haddaba amarka wujuub buu faa'iideyn wujuubkana haddaw dhibba ku noqonaya ayna ka tegi karin wa ilaa istixbaabku arin laysku raacsan iyo baaqia wey waxyaabaha kaleo loo daliishada waxaa kamid a nabiga calayhi salatu salaam markuu ka digay la alfayana axadakum muttaki'an calaa arikatih ya'tiihi lamru mima amartu aw nahayt owaka ileyha kitaabka ilah inta lawaa qaadanayna haddaba awaamirta nabigoo la khilaafayo calayhi asalaatu wasalaam maadaama ciqaabka ka dhalanayo isna wuu amri waayo dadka ina dhib ku noqonayso wujuubu faa'ideynaya waa kitaabka iyo sunnadii waxay yidhahdeen caqliguna waa keenaya oo dadka waxay garanayaan haddii ilmihii yaraa aabihii saa yeel uu yidhaahdo oo uu yeeli waayo ama waxaa ii keen uu yidhahdo u keeni waayo inuu ciqaabo inuu mutay ciqaabta mudashadeedana amarka mutlaqa ahaaye waa min baab min calaamaat alwujuubi wey waqiila linadbi nadbigu usugnaaday waxay yidhahdeen amarku wujuubna waa noqdaa iyago xujadoodu nadbina waa noqdaa maadaama labadaba uu noqdo alcibratu biawaaili lasmaa'i laa biawaakhiriha waxaa la qaadanayaa aqala maa yadullu calayhi lismu nadbi inuu kutusaya aqala shay waa la isku waafaqay wujuubkana waa la isku khilaafay nadbigaan u daynaynaa bay yihahdeen waljawaabu waxaa weeye nadbiga waxa uu noqdaa asalka markuu wujuub noqdo markii qaraa-in loo helo haddaan qaraa-in loo helin asalkiisuu ku baaqi noqonaya qowlka saddexaad waxay yidhahdeen aw ilmatluubi mutlaqu talab waa qadru lmushtarak bayna alwujuubi waannadbi oo la dhihi maayo wujuub buu faa-iideynayaa lana dhihi maayo nadbi buu faa-iideynaya amarku waa dalab dalabkana wujuubna waa noqon karaa nadbina waa noqon karaa midkood in lagu taksiisiyaay waa taxakum bigayri daliil bay yihahdeen saa darteed ba waxaan leenahay mutlaqu dalab buu faa-iideynayaa abu mansuur almaturidi iyo rag lamidayse laga soo guuriyey waqiila waxaa la yihi qowlka afraad weye afraad weye lilwujuubi wujuubhu amru rabbi rabbi amarkiisu faa-iideeya haddii awaamirtu kitaabka qur-aanka iyo axaadiis qudsiya ku timaadaaye waa weli lwujuub wa amru man arsala cidduu soo diray amarkoodana oo nabigaana linadbi weye haddii sunna nabawiya ku timaadana iyadana nadbi bay faa-ideysaa kana waa adcafu laqwaal oo ilahi subxaana watacaala dhamaan intaba waxyi wey naabigana waa ka ilahay ku yihi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa intaa markuu ka baxay mualifku ma sheegin oo ma keenin aslan siyaqu lmri maxay yihiin waxaana ugu mashhuursan afartii siiqe ee la yaqaano ama la yihahdo siyaqu lamri sariixa ficlu lamriga aqimi salaata liduluuki shams taas keliyu ishaaro wafcalad alaktari lilwujuubi uu yihi nooca labaad waa mudaarica majzuum bilaami lamri ay gashay uma lyaqduu tafatahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyt alcatiiq liyunfiq duu sacati min sacati lita'khuduu canii manaasikakum ilaa akhirka nusuustaas siiqada saddexaad waa qiiradan ismu ficli lamri weeye calaykum anfusakum laazima naftiina calayka bihi dunaka fulanan iyo hala midka waxaa kamid a aadaanka marka laleeyahay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax siaa raabica afraadi waa mastarka waxay yidhahdeen annaa-ibu manaaba alficil ama can ficli ficilkiisa ka naayib noqday faida laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaabi ay fadribuu riqaabahum ku madaxa garaac wey siiqada haddaba amarka sariixa siyaaqaasi ama siiqada facal gaar ahaani macaani kale oo tiro badan oo u timaada usuuliyiinta ilaa lix iyo labaatan macno ay gaarsiiyeen wa mufhim alwujuubi yudra asharcu aw ilxija aw ilmufiid lwadcu halkana waxa uu ka hadlay haddii aan nidhaahno calaa qawli ahli aktari ahli lusuul amarku wujuub buu faa-iideynayaa aanan soo niri wahuwa sawaab wujuubkaa uu faa-iideeyey min min jihati sharci baa laga faa-iideystay mise min jihati alcaqli waa laga faa-iideystay mise min jihati jihati alwadci lugawi ayaa laga faa-iideystay halaathatu aqwaalin asaxuha alawal mana diidayaanka labada dambe midna wa mufhima alwujuubi wujuubka midka faahmi fahansiinaya ee amarka wujuub inuu tusay laga qaadanayaaye yudra waxaa lagu og yahay asharc sharciga inuu yahay aw ilxijaa aw ilcaql caqliga inuu yahay baa lagu og yahay aw ilmufiidu ka faa-iideynaya alwadcu wadciga lugawiga hawey oo mar kalea lugawi saa loogu talagalay arrintani waxay saddexdaa qawli mar aynan isu diideynin marna sharcigu uu raajixu yahay mar waa kan waxaynu mari doonaa usuuliyiinta nimanka naadinkiiyo raggiisuna ay qabaan laa xukma ila lilah maadaama laa xukma qabla sharci ay qabaan wahuwa sawaab xukm ciqaab iyo sawaab ka dhalanayo calaamada iyo samarat lwujuubna ay tahay istixqaaqu lciqaabi aw isawaabi ficilki iyo tarkigii oo filfalkii markii imtihaal loola yimaadaha maadaama ay astaantiisu saa tahay qadiyadaana marjiceedu uu sharciga yahay al asaasu fi ifaadati lwujuubi waa sharciga iyo nusuustiisa awilxijaa qole waxay dhahdeen caqligaa lagu gartay oo asaasku waa caqliga sharciguna waa taqriiriyey qole waxay dhahdeen awilmufiidu ka faa'iideynaya alwadcu wadcu lugawi weeye oo lugadaa marka horeba saa loogu talagalay intaba inayna isdiideynina lugadu dalab hadday faa'iidaysay haddana waxaa ka muuqatay cuqaladii garteen dalabka hadduu ciddii lagu lahaa fulin waayo inuu ciqaab mudanayo ninkii reerkiisa ha noqoto qof iyo addoonkii ha noqoto qof iyo ilmuhu dhalay ha noqoto adi awaamirtii u dalay ama askarigii ciidana amarka loo diray hadduu fulin waayo qaliyadiinba iyadaynan ahayn in lagu ciqaabo inuu mutay kana waa calaamat lwujuub marka luqaduna ma diideyso oo dalab jaazim ay kutusaysaa caqliguna waa keenayaa sharcigu laakiin ciqaab baa ka dhalanaya iyo sawaab baa ka dhalanaya iyo taxakumkani isagu leeyahay sida lagu yaqiinay masalat ataxsiin wataqbiix alcaqli wa qawluhu lilfuuri aslu madhabi wahuwa lada lqaydi bitaakhiiri ubi wahal lada tarki wujuub lbadali binafsi aw daka binafsi lawali وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادل حصول الأرب والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك وقيل للفور أو العزم وإن تقل بتكرار فوفق قد زكد أفرت شنطة بيت وحكذا لي الأمر يفيد الفور أم لا أركو فور ضد إلا لي ماده مثل إليه وأنا cinda aliطlaaqi baa laga hadlayaa haddii i qayd uu jiro in deg deg loola yimaado tilmaamaya ama qayd iyo qareeno ay jirto in la dib dhiga tilmaamaysa labadaa midna khilaafku iyo hadalku kama taagna waxaa kaloo khilaaf ka taagnayn amarkani haddii uu yahay amar takraar iyo kusoo celcelin in loo baahan yahay faa'iideynaya sida uu gadaal beydka u dambeeya fa wifqun qad zukin uu dhihi doona laakin amarku markuusan qaraainu takraar ku jirin qaraa-inu takraar ku jirin oo inoo iman doonta qaraa-in cadaynaysa in la dedejiyo ama in la dibdhigi karana aanay ku jirin ee mutlaqa uu yahay ma fawr deg deg wuu faa'iideeyaa isema faa'iideeyo wa kawnuhu amarku inuu yahay lilfawri deg deg aslu lmadhabi madhabka imaamu malik asalkiisa way waana madhabka raajixa cinda alxanaabila laakiin in la taakhirin karo waa madhabka shaaficiyadii rag lamida ay qabaan maalikiyadii reer maqribna ay qabeen siduu tilmaami doono wahuwa amarkii ladal qaydi marka lagu qayda bita'khiirin in la dibdhigi karo hadduu qayd iyo qariina in la dibdhigi karo ay taalana ubi ubiya waa la diiday fawr inuu yahay oo haddii qaraa-in ay yaalaan tilmaamaya in la dibdhigi karo inaanu fawr ahayn maxalu itifaaqin way kule waa la diiday calaa hada alqawli haddaan idhaha amarku waa lilfawri inta aan la fulin ooma qofkii hadduu fawrkii ka tago ta'khiiriyo wax ku waajibaya bedela ta'khiir ma jiraan wahal lada tarkida wujuub lbadali binnafsi aw daka binafsi alawali waxa uu leeyahay culimmadii waa fawr tiri waxay yidhaahdeen haddii uu waktigii muxadadka ahaa soo galo ee amarka ama mararka qaarkood waxay ku dhihi cibaaro kaloo idan caqada sababuhu sababkiisii haddii la helo ka dukuuli salaati awal waktiga uu soo galo waxay dhaheen ficilki ilimaatinkiisu yatacallaqu bidimmati lmukalaf marka inuu waktigii foor ula yimaado iyo inuu dibdhiga labada waa dhici kartaa hadduu la yimaado waa la yimid kownuhu lilfawri aslu madhabi wey hadduu la iman waayo awal waktigii uu la iman waayo wuxuuna wakti muwasaca uu leeyahay waxaa ku waajibaya dhaheen wujuub lbedel bedelka waxay uga jeedaan alcazmu cala aladaa inuu la iman doono fi lwaqti dhexdiisa intaana waktigu bixin awalkiisa hadduu kadib dhigay inta aanu dhammaanin waktiga intiisa kale la imanayo inuu niyoodaa waajib ku ah oo cazmiga iyo go-aanka uu yeesho laakiin daliilul wujuubkaas in cazmi iyo bedel waajibayahay misle nafskii hore amarka foolka faa'iideeyey baa faa'iideeyey mise daliil kale ayaa faa'iideeyey awlaani liahli lcilmi ee yiri fowr buu faa'iideeyaa wahal lada tarki wujubu lbadeli wahal wujubu lbadeli bedelka waajibitaankiisa iyo cazmigaasi laga tarki marka fawrka laga tagaayo binasi nas cusub miya aw daaka mise bedelka waajibitaankiisu binafsi lawali ama naskii hore iyo amarkii hore fawlka faa'iideye laftiisa ka nafciday labay soo khilaafeen qowlka dambe uu sheegay aw daaka binafsi lawali waa siday u badan yihiin oo cazmiga inaad la timaado naska horaa lala faa'iideynaya ima alfawlu wa ima alcazmu cala aladaa'i fi lwaqti labadaasu fala yidhahdeen horena waxay yidhaahdeen may amar kale ayaa faa'iideeyey waa masalo shabahda marka masalada inoogu iman doonta wax yar kadib walamru laa yastalzimu alqada'a bal huwa bilamri اljadidi jaa liannahu fi zamanin mucayanin yaji lima calayhi min nafcin buni akrahli doona insha allahu tacaala waqaala waa waqaala bitakiiri ahlu lmagribi waqaala waxaa yihi bitakiiri amarku takiir inuu faa'iideeyo ahlu lmagribi dadka reer magribe maalikiyadiihi inuu takiir faa'iideeyey qabaan waana qowlka shaaficiyada ay qabaan waxayna daliishadeen qoladan tiri takiir buu faa'iideynayaa ilahay nabigiisa wuxuu amray subxaanahu watacaala alxaju ilaa bayt illahi alxaraam goortay muslimiintu maka furteenna alsana taasica nabigu ma soo xajiyin ee waxa uu soo diray abubakr radia allahu tacaala canhu haddaba maadaama uu abubakar soo diray isna aanu soo xajiyin hadduu fawr faa'iideynayo nabigu saan iska horreysay waa soo xajiyi lahaa qoladan kalena waxay daliishadeen fawr buu faa'iideynaya leh nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markii uu amray yoomkii xudaybiya inay xalqiyo taqsiir sameeyaan waa kii ay waxoogay durbo kici waayeen nabiguna ka xumaade oo umusalamo u tegay nabigu calayhi salaatu salaam xaqu uma yeesheen inuu ka xumaado hadduu amarku lita'khiir yahay oo jib baan ka samaynaynaa bay dhihi lahaayeen waxaa kaloo yidhaahdeen ilaahay markuu malaaigtii oo ibliis ku dhex jira uu yihi usjudu liaadam hadduu amarku aanu lilfawri ahayn waxa uu dhihi lahaa ibliis ku cudur daaran lahaa waa sujuudi doonaa ilan amarku lilfawri meen markiiba markuu la iman waayey ayuu ciqaabta iyo lacnadaas ku mutay saxaabadana nabiga alay slam ka xumaado ay muteen markay markiiba la iman waayeen amarkiisa waxaa kaloo daliishadeen inuu amaamirta awaamirta la imaatinkeeda ilaahay uu amray iyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam kulluhu ay khayr tahay ilaahna uu amray khayrka in loo degdego ou yihi fastabiqu lkhayraat wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum waxaa kaloo daliishadeen arrintan aadinkuu ka dhawaajiyey ee uu yihi wafi tabaaduri in loo degdegaayey xusuulu larabi gaayadii iyo hadafkii yaa ku xasilaya oo lagu gaaraya bimacnaa loo degdegitaanku fawaaid buu leeyahay oo dimadaadii inay beri noqoto aajaashaadana in kuu dhiman ma ogid duruuftaa wax iska bedeli doona ma garanaysa taakhiirkuna aafaad buu leeyahay iyo taswiifka dib loo dhigaayo inay ajaashu kasoo hormartiya laga yaabo waxyaabo kaleo kaa qaalib noqda inay ku helaan saas darteed maqaama bisharti salaama aada waktiga labaad ku gudan karto shartu salaamana adiga aanay gacan kugu jirin al axwatu iyo ixtiyaadku wuxuu keenayaa qofka inuu degdego walarjaxu lqadru aladi yushtaraku fiihi waqiila inahu mushtaraku halkana laba qowl oo kale ayuu sheegay haddii fawr iyo taakhiir ay labadaba taagnayd isaga waxa uu rajaxay walarjaxu sida raajixa alqadru waa inta aladi yushtaraku fiih la wadaaga ee ka dhexeeya oo amarka inaan la dhihin weeyuu leeyahay raajixa waxa uu faa'iideeyaa fawr iyo waxa uu faa'iideeyaa ta'khiir oo mujarada dalab in lala yimaaduu faa'iideeyaa siiqada dilaaladeedana kamid ma aha inuu fawr faa'iideeyey ama talaaqi faa'ideeyey wuxuuna yidhi qadiyadaas qalabulmaahiya la yidhaahdo iyadoon waktiga fawr iyo talaaqi loo banbixini waxa alqadru lmushtarak la yidhaahdo dalabkaasaa ka dhexeeya oo talaaqina aan ahayn fawrna aan ahayn waqiila waxaa la yidhi inahu amarku mushtarakun mid la wadaago wey oo taraakhi iyo fuur labadaba waa wadaagan qaraain kale xoogeeyeynan u baahan marka la yimaado mid kastabana xaqiiqa ayuu ku yahay alqadru lmushtarak iyo almushtarak laba macnay ku kala duwan yihiin qadru lmushtarak waxaa la yidhaahdaa wax ka dhexeeyo ay wadaagaan waxyaabaha ka duwan aysan dheer yihiin mushtarakna waxaa la yidhahdaa ismigan mid waliba bikuliyatihi buu yastaxiqu haddaba alqadru lmushtaraki min baabi alifraad weeye oo hal macno keliya inuu leeyahay mushtaraguna baabkii mushtaraga wey hadday tacaarudaanna wuxuu uga rajaxay qadru lmushtaraga inuu ifraadku ka raajixsan yahay ishtiraaga saynu soo marnay waqiila lilfawri aw ilcazmi wain taqul bitakraarin fawifqun qad zukin waxau sheegay qowl shanaad oo yidhi waqiila waxaa kaloo la yidhi amarkii lilfawri buu u sugnaaday aw ilcazmi labadaas ka dhexeeya oo inaad fawl ula timaado wey casmiguna bedel isaga kama ahee waa mid la siman ama hadda la timaado ama casmi la timaadona ad la iman doonto wain taqul haddaad tidhaahdo bitakraarin amarku takraar buu faa-iideeye haddaad tidhaahdo cala alqawleyni oo takraar ugu faa-iideeya uma faa-iideeya beydka soo socday uu kaga hadli doono haddaad tidhahdo qowlka takraar buu faa-iideynaya mutlaqan ama cinda alqaraa'ini watacliiq cala sharti wasifati buu faa-iideynayaa fawifqun isku raacitaan baa qad zukina la ogaaday in allaalay inta qabta amarku fawr buu faa-iideeyaa mutlaqan aw muqayadan waxay isku raaceen inuu amarku fawr faa-iideynayo wahal limaratin aw iطlaaqin jala aw itakaruri ikhtilaafu man khala aw itakaruru ida ma culliqa bisharطin aw bisifatin aw bisifatin tuxaqiqa masaladii hal amarku tikraar ma faa-iideeyo mise ma faa-iideeyo ayuu ka hadlo wuxuu yihi wahal limaratin aw iطlaaqin wahal jala amarkuma wuxuu ku daahiraa limaratin hal mar inuu kutuso aw ilaaqin ilaaq inuu kutuso aw itakaruri soo noqnoqod inuu kutuso saddexdaa midkeedu ku daahiraa waa su-aale ikhtilaafu man khala dadkii tagay ay man salaf khala bimacnaa salaf dadkii tagay khilaafkooda ayaa saddexdaa qowl ku jira amarku markuu mutlaqa yahay qolo waxay yidhahdeen yufiidu takraara mutlaqan oo lafdiga dilaalada siiqada amarka waxaa kamid a inaad la timaado oo biyo ii keen haddaan ku idhaahdo habee goor biyo inaad ii keento wey qolaa waxay yidhahdeen may hal mar buu faa-iideeyaa oo dilaalada amarku siiqada lafdiga laga faa-iideysanayo biyo ii keen hal mar wey wixii ka badani daliil zaa'id iyo qarino zaa'id ay u baahan tahay qolaa waxay yidhahdeen may waa mutlaq marana ma faa-iideeyo tikraarna ma faa-iideeyo ewaxa weeye dalabul ityaan ayuu faa'iideeyaa ee maradu dilaala lafdiya maahe waa dilaalat luzuum oo waxay amarkiiba aan la fulin karin ilaa bimara maahane marka macnaha waxay la qabaan waxa waajibkii waa hal mar way la qabaan qolada maratan tiri waxayna ku khilaafsan yihiin dilaalatu lafdi ma aha markaan ku idhahda biyo ii keen hal mar macna kuma dhihin hal marna kuma jirto sidaas darteed baan ka badin karaa saddex iyo afar ku dhihi karaa laakiin halkii mar waxaa waajibinaya inaad amarkii aanan fulin karin ilaa mar inaad la timaado maahane taas saddexdaa qowl buu uga jeedaa wahal limaratin miyfaaidiy aw itlaaqin aw itakaruri miyuu jalaa ku daahiraa macnaha amarku waa asal ahaan u faa'ideeya cinda atajarud ikhtilaafu man khala dadkii tagay khilaafkooda way qowl saafaad buu sheego wuxuu yihi aw itakaruru idaa maa culliqa bisharطin aw bisifatin tuxaqiqa mise waxau ufaa'ideeyaa takraar keliya haddii shardi iyo sifo soo noqnoqonaya lagu xiro aw itakaruru mise takraarku idaa maa culliqa haddii lagu xiro keliyuu faa'ideeyaa bisharطin shardi lagu xiro aw bisifatin sifo lagu xiro shardiga iyo sifadaasoo tuxaqiqa la hubsaday hubsashadaa waxaa uga jeedaa inay soo noqnoqotay oo ay timid mar labaad la hubo waxa leeyahay culamada qaar ba waxay yidhahdeen amarku waxa uu faa-iideeyaa takraar sida malik iyo jamhuuru asxaabihi iyo jamhuuru shaaficiya ay qabaan marka uu yahay mucallaq calaa shartin aw sifatin shardigaadi sifadana markii hore maahane mar labaad iyo mar saddexaad iyo marar badan inay xaqiiqa ay tahay soo noqnoqoto ay dhacdo sida ilahay yiri wain kuntum junuban fataharu haddaad janaabo qabtaan tahaaro qaado marka mar kastoo shardigii la helo oo janaabadii la helo amarkii takraar buu faa'iideynaya sida wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma amarka gacangoyntu waxuu ku xiran yahay wasfi oo sariqa ah inuu qofkii xatooyito mar kastoo uu la yimaado in lagu soo celcelinayo mar gacan la goynayo mar kalaba la goynayo mar saxad la goynayo waxaa lamid ah azaniyatu wazani fajriduu kula waaxidin minhuma miata jalda mar kastoo qofki hadduu mar labaad la yimaado haddana in la jeelayo waxaa lamid a xadiidka idaa samictum lmuadina faquluu mitla ma yaquul sida uu leeyahoo kale ka daba dhaha idaa samictum shardi baa lagu xiray marka mar kastoo taxaqaqa ashardu wataxaqaqa alwasu takarara almru waalabu wاlmru laa ystalzimu اlqadaءa bal huwa bilamri اljadidi jaa lianahu fi zamani mucayanin yaji lima calayhi min nafcin buni وqاl fradi id اlmurakb لkuli juزin xukmh yansaxibu halkana masaa'il amarka la xiriira ayuu galay mualifku raximah اllahu tacaala mas'alada koowaadi waxaa weeye haddii la yidhaahdo wixii awaamirta ahaa waktigoodii ha lala yimaado hase ahaatee qofkii uu la iman waayo oo waktigiisii uu tago oo dayaco ama cudurdaar ha ku yeesho ama yaanu cudurdaar ku yeelanin waxaa laga rabaa baa layidhi qofki inuu qadeeyo oo wixii la yimaado qadaha uu la imanayaay ma amarkii hore dalabka ahaa ee awjuubka faa'iideeyeyba mar labaad haddana faa'iideynayo waktigiisii haddii uu kaa tago inaad la timaado mise amar jadiiduu u baahan yahayo haddaan daliil cusub lahaynin qaduhu mashruuc maaha walamru amarka hore laa yastalzimu ma laasimsado kama dhalato alqadaa in la qadeeyo waktiga hadduu tago bal huwa qaduhu bilamri ljadiidi amar cusub buu jaa-a ku yimid oo amar cusub buu u baahan yahay iyo daliil khaasa in loo helo in la qadeynayo waktigii camalka haddii uu tago liannahu amarkaa hore fii zamanin xilli mucayanin oo go-an baa lagu xiray yeji waana yimaadaa xilligaa go-an oo loogu waxaa loogu xiray limaa calayhi waxa xilligaas iyo waktigaa uu wato oo min nafcin nafci iyo maslaxa buniya lagu saleeyey lagu dhisay waxa uu leeyahay cibaadadii waa fal iyo zaman falkani waxaa xilligaa loogu doortay inagu ama aan fahana xikmadda iyo maslaxada ku jirta ama yaanaan fahmini limaslaxa iyo manfaca xilligaa iyo waktigaa khaas ku ah oo callaamu lguyuub uu yaqaan marka dhaba sharcigu waxa uu ka dalbayy waa wax markab ah murakabkaasi waa ficil haddii uu waktigii baxaayay kadib axad iyo waktiga lagu xirbkana waa zuushay hadaa dib lagala iman karo oo maxaa qalabka waktiga mucayankaa la dalbay tadaaruk lagu samayn karaay daliil bay u baahan tahay tusaale ahaan haddii qofkii salaadii tukan la yidhahdo duhur wakti loo xadiday inagu yaanan garaninba xilligaa afar ragcdood waxa loogu doortay oo tacabudi aan iraano caqligeena iyo garaadkeena ka badan inaan fahane ilaahay kolaba subxaana watacaala xikmad la-aan iyo maslaxada iyo faa'iido ku jirta la-aanteed xilligaas uguma xidhin oo afcaasha ilaahay waxaa weeye munazahatun can ilcabad haddaba maadaama aan xaqiijinay min xaysu aljumla xilligaa lagu xiray limaslaxatin khaasatin bihi in loogu doortay haddii xilligii tago sharcigu waxa ujeeday fal keliya maahayne fal iyo xilli wada socduu ahaa wixii kadib la sameeyaa fal keliya la sameyn hadii la yihahda kii sharcigu dalbay maaha wa min hada albaab bay waxay yidhaahdeen salaadii lama qadayn karo haddii camdan looga tago saa darteed dee nusuusta waxay caddaysay qofkii camalka ka taga inuu qadaynayo iyo in kale nusuus oo kale caddaysay oo waxay ilahi subxana watacaala soomkii iyo waktigiisa markaa ka tagtaan faciddatun min ayaamin ukhar nabigan uu yihi man nasiya can isalaati aw naama canha falyusaliha idaa dakaraha riwaayadka qaarkood baa sii cadeeyo fa ina dalika waqtuha waaa laa kafaarata lahu ila dalik marka waa waktigeedii weeye maadaama la yihi maslaxadii waa mutabaqiya oo binas sharciya yaa tadaaruk lagu samayn karaa maslaxadii wa min hada lbaayo bay ku salaysan tahay marka xaafid ibn lqayim raxmatullahi caleyhi iyo keyrkii kitaabkiisa isagu ka hadlay madaarij saalikiin iyo keyrkiiba ay ka hadlayaan fi qadaai salaa qawlkaasi waa qowl waana qowlka abyaada uu ku saleeyey wuxuu yihi wakhaalafa araazi id ilmurakabu likuli juzin xukmuhu yansaxibu wakhaalafa araazi abu bakr araazi oo xanafiyada ah iyo sida laga soo guuriyey cabdiqaadi cabdiljabaar oo muctazilada iyo sheekh abu isxaaq ashiraazi oo shawaaficda ashaacirada iyo rag kaleba waxay ku khilaafeen maxayna waxay yidhaahdeen hadduu waktigii tago qadaha lala imanaya amarkii horaa faa'iideynaya laba arrimood bay iyana daliishadeen mid waa tan uu sheego wuxuu yihi idilmurakabu shayga murakabka ah likulli juzin juz kastaba xukmuhu xukunkiisaa yansaxibu ku ku dabaqmaya oo ku daboolmaya xukunkiisaa raacaya waxa uu yihi waxani waa wax murakaba lays amray murakabkuna waa min ficlin wa waqtin haddii labadii midkood meeshii ka baxaayey kii kale ka bixi maayo waxay yihahdeen haddii asalka waxay ku salaysan tahay qaacida usuuliyiinta ay qabaan qaacida usuuliyiinta ay qabaan ba waxa ay tahay idi shay murakaba haddii lays amro in mid kastaba juz kastaba murakabka kamid ahba haddii infika ku dhici karo xukunkiisa gaar loo siinayo waana masalada ay ku salaysan tahay aljihal munfaka